barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka filmiyada ee geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha juun waa labaiyo labaatan sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mida oo aad barnaamijka ku maqli doontaan u diyaargarowga ciidulfidriga oo ka socda meelo kala duwan oo soomaalidu ay ku sugan tahay mar waxaan soo gatay casriga hadda yimi oo faashiyonka hadda dhexaysiiye ah waakaan maasha allah aad baa sanadka walahi loo iidayaa magaalada booso
dhalinyaro ku nool dalka maraykanka oo deeq raashiina gaarsiiyey qoysas badan oo ku nool degmada caabud waa tan iyo bilowgii tobanka dambe ee bisha ramadaan
waa faadma cabdulfaarax waxaan ka mid ahay qurba joogta maraykan baan ka mid ahaa haddana waxaan ku suganahay magaalada cawdaaq waxaa lacag ii soo diray gruubka walaal afuri ee colombus ohio lacagta ii soo direen waxay ugu dheheen ku afuri dadka masaakiinta ah ee jooga magaalada cawdaaq waxa ay gaarto marka waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan dhalinyaradii qayb qaadatay ee soo aruurisay lacagahan waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa qarax baabuur oo aada u weyn ayaa ka dhacay gobolka helmand ee koonfur galbeed ee dalka afghanistan qof ayaa ku dhintay qaraxaasi halka in ka badan lixdan qofna ay ku dhaawacmeen qof goobjoogaha ayaa sheegay in askar iyo shaqaale dowladda ah oo hortubnaa afaafka hore ee bangiga kabul ee magaalada lashkarka ah in ay si ay u qaataan mushaarkooda in weerarkaasi lala eegtay afhayeenka dowladda ee gobolkaasi cumar iswaaka ayaa u sheegay v o a in qaar ka mida dadka dhaawacmay dhaawacooda uu aada u culus yahay isagoo intaasi raaciyeen askar iyo shacabba ay ku jiraan kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay qaraxan ayaa kusoo beegmaya waxyar uun ka hor munaasabadda ciidda ee ku aadan maalinta axadda ah ee dhammaadka bisha barakaysan ee ramadaan oo ay dadku ciidaysanayaan
saraakiisha waddanka beljamka ayaa sheegay khamiista maanta inay xireen afar ruux oo looga shakisan yahay inay wax ka ogaayeen weerarkii dhicisoobe ee bambo kaasoo la doonayay in lagu qaado xarunta tareenka laga raaco ee magaalada brusles xafiiska dacwadoogaha heerka federaal ayaa sheegay in xarigga ay qayb ka yihiin howlgallo brusles laga sameeyey oo ay ku jirto deegaanka molenbik ma jirin faahfaahin dheeraad oo ku aadan sida afartaasi ruux ay ugu lug yeesheen weerarkaasi dhicisoobay
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington dhalinyaro ku sugan gobolka ohio ee dalkan maraykanka ayaa iska ururiyay lacago kaalmo ah oo ay ugu tala galeen qoysas danyar ah oo ku nool degmada caabudwaaq ee aan awoodin iyagu inay afur helaan si ay u qoodiyaan tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin saaq ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada gaalkacyo iyadoo lagu guda jiro tobankii ugu dambeysay bisha barakaysan ee ramadaanka ayaa qaar ka mid a dhallinyarada ku nool dalka maraykanka waxa ay kaalmo lacageed oo loogu talagalay in lagu afriyo dadka danyarta ah ee ku nool cabud waa gaarsiiyeen toddobaatan qoys oo danyar ah faaduma cabdulfaarax oo ka mid ahayd dhallinyaradii qurbaha ka timid ee loo soo wakiishay qaybinta kaalmada ay dhallinyarada iska soo aruuriyeen ayaa ka waramaysa tirada ka faa'iidaysatay waa faadma cabdulfaarax waxaan ka mid ahay qurba joogta maraykan baan ka mid ahaa haddana waxaan ku suganahay magaalada cawdaaq waxaa lacag ii soo diray gruubka walaal afuri ee colombus ohio lacagta ii soo direen waxay ugu dheheen ku afuri dadka masaakiinta ah ee jooga magaalada cawdaaq waxa ay gaarto galab dhaweyto iyo galabtaba waxaan ku afurinay dad tiradooda ay gaarayso toddobaatan ilaa toddobaatan iyo shan adugu boqol iyo xoogaa dhammaan qoysaska wax la gaarsiiyey marka waxaan aada ugu mahad celinayaa dhammaan dhalinyaradii ka qayb qaadatay ee soo aruurisay lacagahan waa ogtahay qaabka lacagta loo soo aruuriyo iyo dhibka loo soo maro waxaana leeyilahay idan ka ajarsiiyo annaka iyo idinkaaba hawl fiican baa wadiina kusii wada axmed aadan oo ka mid ah dhallinyarada cabuudwaaq islamarkaana dhallinyaradii hoohaayo lacagta ka soo dirtay uga wakiil ahaa gaarsiinta lacagta loogu talagalay danyarta ayaa uga mahad celiyay dhallinyaradii is soo xilqaantay halkaan maanta waxaan ku qaybinay afur aan ugu talagalnay dadka masaakiinta iyo dad soo barakacay ee xoolahoodii iyo abaaruhu laayeen ama abaarihii kaga dhammaadeen annagoo ah dhallinyarada oktoobar ee xaafadda oktoobar degmada cabudaaq afurkan ay soo qamaqaabiyeen soona aruuriyeen walaalaha ohio columbus ee maraykanka kaasoo ay ugu talagaleen inay walaalahooda la qaybsadaan dhibka iyo baahida ay qabaan sidaas daraaddeed waxaan mahad celinaa walaalaha aan walaalaha afuri ee ohio columbus dhallinyarada joogta oo isku soo taxadiray una danqaday walaalahooda tabaalaysan ee abaarta iyo xoolihii ay dhamaatay ka dhammaysay iyagoo sidoo kaleto ka danqanaya dhibka iyo dhibaatada mar kasta kusoo laalaabanaya deegaanka waxaan leenahay waa mahadsantihiin shukran jaziilan laka sidoo kaleto walaalaha aan dhallinyarada oktoobar oo ka danqaday iyagona una istaagay inay iskooda iyagoo u istaagaan oo iska wax u qabso uga turacan xoogooda ayagana u mahad celinaya sida sharafta leh ee u soo qabanqaabiyeen iyo sida u diyaariyeen iyo sida u qaybiyeen wasalam calaykum waxaa jira dadaal badan oo ay wadaan dhallinyarada qurbaha ku nool ama kuwa gudaha jooga kuwaasi oo ugu gurmanaya dadka danyarta ah ee qaarkood abaartii ka dhacday qaybo ka mida gobollada dalka ku xoolo waayey islamarkaana soo miciinbiday magaalooyinka qaar si ay u helaan gurmad ay naftooda ku badbaadiyaan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
maalmo kooban waxaa inooga harsan yihiin ciidulfidrigii waxaana hadda bilowday u diyaargarowga ciidda iyadoo suuqyada magaalooyinka soomaalidana lagu arkayo haween caruur iyo ragba kuwaasoo ku howlan iibsashada dharka ciidda waa kuwa awoodeen inay sidaasi sameeyaan ama dhaqaaluhu u saamxay haddaba magaalada boosaaso waxaa warbixintan ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf oo uu ku eegayo sida ay dadka magaaladaasi ku dhaqan ugu diyaargaroobeen ciidda
halkan waa bartamaha suuqa magaalada boosaaso waa xilli dadka intooda badan ay ka xagaabaxeen magaalada boosaaso xilligan oo lagu guda jiro wakhtiga kulaylaha ama xagaabaxa boosaaso haddaba saaka waxaan booqannay suuqa weyn ee magaalada boosaaso halkaasoo ay dad badani ay u soo adeeg doonteen si ay u iibsadaan dharka ay ugu tala galeen inay ku ciidaan maalinta munaasabadda ciidulfidriga dhaqadhaqaaqa ganacsi ee suuqa magaalada boosaaso ayaa ah mid ku socday xowli waxaana jira mashquul aad u badan dadka suuqa ka adeeganaya ayaa isugu jiray dad ka xagaabaxay magaalada boosaaso ugu soo adeeg doontay iyo weliba dadkii horey ugu sugnaa waalidiin ilmahooda dharka ciidda u gadaya ayaa la arkayey iyagoo suuqa ku sugan kuwaasoo farxadda ciidda uga faa'iidaysanaya in ubadkooda ay u gadaan dhar kala duwan gabdhaha waxooyiba camburadan oo aad iyo aad hadda loo xiiseeyo noocyadan waxaa yimaadeen camburadan kale oo iyagana waxaa la dhahaa ambareela la dhahaa iyagana waa kuwaan aad iyo aad baa loo ciiday ciiddana la isugu diyaariyey maasha allah tabaarakallah carruurta badan hooyooyin badan safaro fara badan aad iyo aad baa la isugu yimaaday magaalada sidaa daraadteed dadku dadku aad iyo aad buu u fiican yahay moorarkooda iyo ganacsiga ay soo shaqaysanayaan iyo si wax u gadanayaanba aad iyo aad baan ugu fiican tahay aad iyo aad bay u wanaagsan tahay wallaahi dhar fiican baanu keennay oo aad iyo aad u wanaagsan oo nooga kala yimaadeen dalka jayne turkiga iyo dubay bay nooga yimaadeen dhar fiicanoo aad iyo aad u taya leh waxaan ku soo dhawayn shacabka soomaaliya gacmo fureen iyo niyad furan kusoo dhaweynaynaa dhar waxaan soo gatay casriga hadda yimi oo faashiyonka hadda dhexaysiiye ah waa kaan maasha allah aad baa sanadka wallahi loo iidayaa magaalada booso inkastoo dharku qaali yahay laakiin waa iska cadi waa iidun dadku waa la caanbaxay cajibaar cabdiqaadir maxamed kabo kabo iyo dhar waa dhar guduud ah alaabta lagu ciyaaro ma iibsan
qaybahan iibiyo waxaa ka mid ah saraawiishii shaararkii macawisihii cimaamadihii waxa weeye suudadkii wax walba oo rag ah oo rag dharkiisa ah waa gadaa ma garata qiimadhimis haa iidda aad iyo aad iidda qiimadhimis ballaaran baan u samaynaa weliba dadka waxa weeye dharka ragga boqolkiiba sagaashan waxa weeye waa samaynaa adigu boqolkii waxaan leeyahay adigu toddobaatan waxaan samaynaa qiimadhimis ma garata munaasabadda u diyaargarowga ciidda ayaa magaalada boosaaso waxay ku soo beegantay xilli cimilada magaalada ay aad u kulushahay maamulka gobolka bari iyo kan degmada boosaaso laamaha ammaanka ayaa sheegay in ammaanka goobaha lagu tukanayo munaasabadda ciidda si weyn loo adkeyn doono yuusuf maxamuud v o e boosaaso
jamal haye ciiddii waxaa laga sheekeeyey waxa la iibsanayo iyo faashinka socda iyo dadku waxay iibsanayaan bal ka waran ciidaya halkan
falsiin hadda ka horna waan ka wada hadalnan u malaynaya ramadaankii ayaanu ka wada hadalnay sida soomaaliya iyo marka laga maqan yahay oo ama meel waddanka aad ka soo maqan tahay sida dadka ay soonka u soomaan ciiddana taa kama dubno waa waa sidii oo kale marka la fiiriyo sida dadka ay isu marxabeeyaan inkastoo markasta lasmarxabeeyo iyo dadku ay isu booqdaan laakiin meeshan inay ciid tahay iyo in kaleba in yarbaa og yaraa og aad iyo aad marka la yidhahdo hadda ciidahoo kale dharkaa la iibsadaa waxyaabaha la sameeyo aniga waxyaabaha aadka u xasuusta waxaa ka mid a cilaanki la saaran jiray aad iyo aad waxaan kaloo xasuustaa een, buskudkii iyo xalwadii iyo reerihii isbooqan jiray oo maaragtay eh, iyo reerihii isbooqin jiray ilmihii ciid mubaarag doonan jiray meeshan ka waran ciid muwaaraga meeqa ciidaa doonata lama tirikoobi kara laakiin meelahan booqashada aad bay waxadidanta u malayna qof kasta waa mashquulkiisa iska badan weliba Waxaan hadday laga yaabaa hadday in ciidda maalmaha- kusoo aada weliba maalin shaqo
qofka shaqadiisu unbuu aadaya qof walba qof walba shaqadiiyo aadaya laakiin hadday kusoo aado hadda sida la filaya axadoo kale oo kale maalin fasax oo ama maalin Waxaa- waxaa maalin laga yaabaa soomaalida hadda gu- gaar ahaan inkastoo soomaali aad u fara badan aysan degenayn marka la barbar dhigo ohio iyo minnesota magaaladan oo kale laakiin meelaha lagu laakiin dadka ciyaaro qaar baa eh, mar hore wuxuuda ka tababshaystay oo Ha, inta weli ka waa- duntay wadankii ama wadankii aadaan meel kale aaday inta laftirkeeda dadku waa isbooqdaan waxyaabahaas een, macmacaankaas oo kalea la samaystaa aad iyo aad waa laysku soo diraa mararka qaar boostada waxaa lagugu soo dirayaa xalwo minnesota laga soo diro oo laakiin kale laakiin marnaba ma gaarto sida wadankii u ahaan jiray oo kale dabcan waa la kala duwan yahay meel oo dadkii dhan ay wada ciidayaan iyo meel tira aad u yar ay ciidayso mar walba waa kala duwanta laakiin halkan laftirkeeda ha u daya ma la-aanin maqaayado badanaa jira oo ciidda dadka muslimiinta carabaha ku dhaqan een, dalkan oo kale soomaalidoo kale aaday u ciidaan masaajidka marka laga baxo quraacaa la doontaa magaalada ay dadku quraacdaan falastiin ee waxaan rabaa inaan kugu sii daro meelaha qaar gobolada qaarkood inkastoo ay kala gedisan yihiin maraykanka lafahantiisa hadda waxaad u malaysaa in gobolada qaar ay ku baraarugayaan in ciidan dadka muslimiinta si gaara loogu aqoonsan new york oo kale maalmaha ciidda een, waa maalin fasax ayaa looga dhigay ardada iskuulka ma aadaan hadday maalin caadi kusoo aado hadda inkastoo ay- laga yaabo axad inay kusoo aado iskooladana xiran yihiin inay xilligan.
iskuulada xiran yihiin lakiin haddii maalin kale fasax ay kusoo aado waxaa laga yaabaa in dadku ay fasaxaas helaan mar kasta laakiin haddii laisku barbardhigo wadankii halkan ciiddu isku mid maaha Een, magaalada minneapolis ee dalkan maraykankana waxaa durbo ka bilowda u diyaargarowga ciidda waryaheena gobolka maxamuud mascadde ayaa tegay suuqa soomaalida ee loo yaqaana karameel warbixintan ayuuna nooga soo diray
waxaan dhex joogaa suuqa kaarmeel oo soomaali fara badan ay munaasabadda ciidda ugu diyaargaroobayso dadku halkan qaar cilaan ayay marsanayaan qaar timaha ayay jaranayaan qaar dharkii ciidda labiskooda ayay gadanayaan dadka aan haddaba goobtan kula kulmay waxaa ka mid a mid ka mid a xildhibaanada soomaaliyeed ee gobolka minnesota haatan joogo la yidhaahdo maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax beenabeene ee asaga ayaan jecla bal munaasabadda ciidda iyo dabaaldegeeda lafteeda inaan wax ka weydiiyo Ee, xildhibaan marka hore ciid wanaagsan ciid wanaagsan eh, maxamuud mascad waa mahadsantahay adiga iyo bahda v o a waa ii jeedaa maanta anigu dadkaan tirada badnay halkan ku ciidayaan ka mid ahay waxaan halkan u imaaday inaan timaha jartoon isqurxiyoon maalinta ciidda munaasabadeeda quruxda badnaan isu diyaariy insha allah Ee, maadaama aad em, tahay eh, shaksi eh, mas-uula oo ka tirsan dowladda soomaaliya islamarkaasina bulshada hadda aad ka mid tahayoo bulshadu aanay ku garanaynin qofka aad tahay dhinacooda aad dhinac maraysaan dareen noocee bay ku gelinaysaa aad iyo aadaan ugu faraxsanahay mascadow soomaaliyan ka nimid xildhibaanada xaaladda ay ku sugan yihiin ma sahlana inay shoobgareeyaan ay timaha jirtaan marka magaaladaas ay joogaan oo ciriiri iyo security ama amni darra badanaa iska jirto inta halkan inta aan joogana dee waa un fursad kaleento oo aan keligay ku socon karo oo aan ku danaysan karo ku alaab gadan karo ku timi jaran karo waa waa waa fursad dee aan aad ula jeclahay inaan waddankeeda markaan joognana insha allah ka suuro gelina maadaama dowladda aan ka mid ahay arrinta aan rabno inaan gaarsiino oo nabaddaas inay dadka dhan wada gaartaan rabnaa annagana aynu ka mid noqon insha allah
Ee, waa tahay halkan ah, waxaan joogaa timajaraha habi khaliif eh, laabane baabashaab rugta la yidhaahdo oo dhallinyarada iyo carruurta iyo dhammaan dadkuba halkan ay munaasabadda ciidda ugu diyaar garoobayaan oo ay timaha ku jaranayaan wal magacaa waxaa la yidhahda abdicasiis xersi cabdi cayse bal iiga warran maanta adiga iyo caruurtaaduba dabcan munaasabadda ciida u diyaar garoobaysaan haa walaalo waa munaasabadda ciiddaa soo dhow alxamdulilahi rabbilcaalamiin meeshaanaan joognaa habi khaliif iyo laabane baaburshoobkooda aad bay arrinta u wanaagsan tahay dad safka waa dheryaha maanta alxamdulillah hadda aniga waa ii dhammaatay laakiin dad badanaa sugaaya meeqa saacadood baad ku- aad sugaysa about an hour waa tahay aad baad u mahadsan tahay maxaad rajaynaysaa munaasabadda ciidda wallahi waxaan rajaynaynaa khayr iyo baraare iyo iyo wanaag badan dadka muslimiinta halka jooga iyo kuwa adduunka daafiisa jooga waddankeenana waxaan rajaynaa insha allah nabad inay noqoto dileedahay Eh, waa tahay sidoo kale dadka dadka halkan ku qurxinaya ee timaha jaraya waxaa ka mid a wiilkan oo aan jeclaa magaciisana weydi magaca cabdulaahi yare cabdulaahi yare balka warran maanta iyo sida ay dadku mashquulka u yihiin halkan shaqadu ma kugu badan tahay diyaargarowga ciidda sidaad u arkayso wallaahi run ahaantii dib u ciid la gaaro waxaa mudaa suuqa soomaalida inay aad u diyaargaroobayaan shanta maalin ugu dambeysa waa iska bisiday alxamdulilah suuqa waa artaa soomaalida sida isku dhexyaacayso meel walbay joogaan maasha allah mascadda waxaa waaye waa bashbash waa xaalkeenna aye ciid wanaagsan haddana waxaan la joogaa qoys soomaaliyeed oo iyagu munaasabadda ciidda halkan ka adeeganaya ee walaal magaca marka hore hibo bashiir Eh, hibo waad faraxsantihiin adiga carruurtaada halkan munaasabadda ciiddaad u dabaaldegaysaan Eh, bal iiga warran adeega iyo sida aad ugu diyaargaroobaysaan aad iyo aad waa isku diyaarinay oo mahadsan tahay horta horeeto een, ciyaalka u imaan inaan cabaayado u gadno een, cilaan saarno een, dabaaldadkii aragno dadaada arkin waqti horeeta arkaysaa aadaan u faraxsanaha marka aad baa ugu faraxsantihiin haye adeer ciid wanaagsan haye cilaan maa soo marsatee ma ku faraxsan tahay cilaankaaga cilaan qurxan maa lagu soo saaree haye maxaa rabtaa ciidda inaad samayso
Adam and America.
mool of america aadaysaa Ha.
meesha ilmaha lagu ciyaarsiiyo Ha.
waad soo ciyaaraysaa marka Ha.
haye ciid wanaagsan With a accent.
Eh, halkanna waxaan la joogaa eh, gabdho kale oo soomaaliyeed oo leh dukaan la yidhaahdo sisi botik oo lagu gado dharka hablaha ay- iyo weliba waxyaabaha ay dumarku su qurxiyaan oo iyagana gabdho aad u fara badan ay joogaan oo munaasabadda ciidda u diyaargaroobaya Eh, gabadhan bukaan ku hormaya waa magaca marka hore balqiis cabdirasaaq xirsi Eh, balqiis eh, maanta dad fara badan baa dukaankiina joogo aad baa loo soo buuxinayaa bal iga hore munaasabadda ciidda sidaad ugu dara- diyaargaroobaysaan aad iyo aad baan u diyaargarownay mikoos waxaan soo launch garaynay waxaan soo bannaan bixinay collection cusub oo loogu talagalay iidda keliya oo dumar kastaba kalaro waa- kalaro ka duwan oo samarkii ah oo iiddii ah een, qaarkood ay ka heli karin maga- een, moolalka maraykanka ayaan u- u samaynay collectionkan ah, qaas ahaan dumarkeenna soomaaliyeed i- ay usay u xirtaan dharka iidda haye ciid wanaagsan u diyaargarowga bulshada soomaaliyeed ee gobolka minnesota ay u diyaargaroobayaan munaasabadda ciidda ma ahan oo keliya carruurta iyo dumarka laakiin qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhan ayaa munaasabadda ciidda u dabaaldegaya oo dhar nuucyo kala duwan iibsanaya iyagoo qaarkoodna sidaas si la mid ah ay waxyaabo kale munaasabadda ciidda damaashaadkeeda ay jecel yihiin in ay u gataan una iibsadaan maxamuud mascade v o a minnesota
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhinacii qasiidooyinka
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فذكره يسان للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه في واحدها صلى عليه الله بالإحسان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
عليك إذ صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من اللسان كل يصلي لعلكم عليكم بل إذا أنت رحمة المنان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
عليك صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف duhur wanaagsan dhegaystayaal aan intaasi ku dhaafno qasaa'idkaasi nebi ammaanka ah markana ciyaarihii jamaal axmed cismaan oo horteeda fadhiyaan ku codsado bal in uu noo eego
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno waxaa soconaya oo la ciyaaraya kulamo ka tirsan koobka qaaradaha ee confederation kaabka waxaa la dheelay gruupka b gruupka e aan idhaahday kulamo ka tirsan oo xiiso badnaa waddanka portugal ayaa waxa uu ka adkaaday xulka dalka ruushka oo uu gool waxba kaga adkaaday xiriyaan christian ronaldo ayaa goolka u dhaliyey xulka waddanka portugal mexicana waxa ay guul ka gaartay oo muhimayd waddanka new zealand oo ay laba gool iyo gool kaga adkaatay waxaana gruubkaasi si wada jira uu hogaaminaya xululka dalalka mexico iyo portugal oo min afar dhibcood iskale sidoo kale maanta kulamo kale oo xiise badan ayaa dhici doona cameron waxay la dheli doontaa australia jarmalkana waxa uu la ciyaari doonaa xulka waddanka chile dhegaystayaal haddaan idin dulmarno qodobada kale ee wararka goosgooska ciyaaraha ciyaaryahanka difaaca ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee yuventus dani alves ayaa khandaraaskii uu kula joogay naadiga yuventus soo gebagabeeyey isagoo doonaya inuu ku biiro naadiga manchester city ee dalka ingiriiska sidaasi waxaa xaqiijiyey agaasimaha naadiga bebe morata dani alves ayaa doonayaa in heshiis ayaa waxa uu doonayaa in uu heshiis laba sano ah uu la gaaro naadiga kubadda cagta ee manchester city agaasimaha naadigaasi yuventus bebe morate waxa uu xaqiijiyey go'aankaasi uu kaga tegayo dani alves naadiga yuventus waxaana uu sheegay inuusan jirin wax markaasi khilaaf ah oo labada dhinac sugo kale dhex galay isagoo yuventus sheegay inay u rajeynayso dani alves nasiib wanaagsan alves ayaa naadigaasi yuventus ee zeria ah kula guulaystay hal horyaal oo iskuwadataha dalkaasi ah isagoo champions leaguana finalaha la gaaray ciyaareenkii hore ee naadiga kubadda cagta real madrid angel di maria ayaa waxa uu markaasi lagu helay dembi ah in uu wax isdabamariyey oo dhinaca canshuuraadka ahi waxaana uu bixin doonaa laba milyan oo yuuro oo markaasi ganaaxa ciryaankii hore ee dhinaca bidix uga ciyaarayay naadiga kubadda xagta manchester united ayaa waxaa uu lagu helay dembi la xidhiidha in uu markaasi uusan bixinin canshuuraad la xidhiidha xuquuqda sawirada xilligii uu naadiga real madrid joogay waxaana sagaabaatan jirkaasi hadda u ciyaara naadiga b s g uu ka mid yahay dhowr ciyaartooy oo sarsare iyo tababarayaal oo waddanka sbain jooga kuwaas ama ka tegayba oo xaaladooda hadda dhaqaale si gaar ah isha loogu hayo tababaraha naadiga kubadda cagta ee manchester united josen brinho iyo ciyaaryahan cristian ronaldo ayaa labaduba beeniyey eedeymo la xidhiidha inay canshuuraadka wax isdabamariyeen chelseana waxa ay aada ugu dhowdahay inay la soo saxiixto ciyaaryahanka monaco qadka dhexe uga ciyaara bakayoko waxaana ay doonaysaa inay kula soo wareegto adduun lacageed oo gaaraya soddon milyan oo ganiga starliinka taa waxay ka dhigan tahay haddii naadigaasi ay la soo wareegto in naadiga ay iska fasaxi doonto nemanja matic oo isagu la doonayo in naadiga manchester united uu u ciyaaro ama naadiga manchester united ay si aada u doondoonayso waxaana la sheegayaa in si dhinaca kale naadiga swansea city iyaduna ay la soo sixin doonto ciyaaryahanka weerarka chelsea uga ciyaara tami abraham oo heshiis naadigaasi uu amaah ahaan ugaga tegi doono swansea dhinaca kale waxaa iska fasaxaysaa ciyaaryahankoodii dhinaca ay hore ula soo wareegtay borja boston kaasoo ay doonayso in qaab ama ahaan naadiga uga tago waxaana hore ay ula soo wareegtay adduun lacageed oo gaaraya shan iyo toban milyan oo ganiga starliinka ahi taasoo ahayd lacagtii ugu badnayd ee abid ay markaasi ciyaaryahan kula soo iibsato naadigaasi dhegeystayaal xubinta ciyaarahana halka aynu joogto
markana gabagabadii idaacaddeenna innagoo kusii siqaynaa kaalmihii qasiidooyinka nabi ammaanka ayaanu jaleecaynaa waa tahay qasiidadaasi waxaad ka dhegaysanayseen v o a gunaanad ayaynu u ahayd idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo